se korlanka qaada walaasaaroowka dalka oo aan la dhiirigeliyey beeraleyda soomaaliyeed iyo weliba wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho ka bandhigtay labaatan aqaf ee oo lanka taragelay in la kaxoojiyo beeraleyda soomaaliyeed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo warbaahinta kala hadli haroonto dheh ee wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo weliba uuse sheegay isla weelo doona labaatan kun agaf ee la hadeersi wasaaradda beeraha iyo waraabka dhexdeeda waxaa noogu baarkin garaysan oo aanu runtii halkan maanta bulshada soomaaliyeed iyo beeraleyda soomaaliyeed iskaashitooyinka soomaaliyeed la wadaagaynaa labaatan cagaf oo aada u qiimo badan aanu ku dib ugu soo noolaynayno adeegyadii dowladda soomaaliyeed ay siin jirtay beeraleyda soomaaliyeed aanu dib ugu soo noolaynayno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburku u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqaynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beeraleyda soomaaliyeed cagafyadan waxaa nagu caawiyey wol bank bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay annakuna si daacadnimo leh inaanu halkan maanta cagafyadaa u keennay cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beeraleyda soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buukin garaysan karo oo dalban karo wasaaradda beeruhu waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax saasaarkii dalka iyo fuur iyo maaragtay cuntadii isku filnaashihii cuntada ee dalka oo sidaan sheegay maanta dadka soomaaliyeed nasiib darro ay quudanayaan dalagyo laga keenay dalal kale oo aan qiimo lahayn oo aan caafimaad lahayn waxaanu doonaynaa waxa dalkooda ay ka helayaan ay ku beeranayaan inaan xoojinno sidaas baanu cagafyadan u keennay waxaana idiin sheegayaa wiigga soo socda dareenka ra-iisul wasaaraha dareenka golaha wasiirradan oo ku hadlaya beeraleyda somaliyed waxaa loo fasixi doonaa fertilizerka ayaa loo fasixi doonaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaanu geynay golaha wasiirada in dalaga ka soo baxa dalka qadaraasyada dowladdu bixiso cunto ku bixiso ee ciidamadu inay cunaan ay ku bixiso inay qadaraasyada lagu qabto qadaraaslayda lagu khasbo halka hayadda ka dhiiri gelinayaan bariis beeraley dowlad kale ahi soo saartay inay gataan dalagga dalka inay ciidamada u gadaan geleyda kuwaan hadda sheegay iyo haruurka iyo bariiska jowhar ya ya ay u gadaan oo aan laga ogolaan doonin mar dhow inay bariis nin kale beeray dhiirigeliyaan oo yidhahdaan bariis badan soo saar anigana bariiskayga dalkayga ma gadanayo si uu u baaba'o aan waxba loo soo saarin ganacsatada calooshashaqaystayaasha ee nagu soo daabula qashinka bannaanka waa baabi'i doontaan waa la joojin doonaa labaatan kun agaf oo la hadeersi wasaaradda iyana dardargeliyey walhasaarowka dalka iyoona wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wadda dadaalada ka hormarya u beerleyda soomaaliyeeda